ujeeddada waxay tahay in bulshada somalilan lagu baraarujiyo in sidii kalluunka loo soo saari lahaa shalay baan berbera kusoo qabanay maantana saddex casho oo maanta ka bilaabmaysana waxaa la keenay kalluun noocyadiis kala duwanaa shirkadihii soo saari jiray bandhiga waxaan ugu samaynay marka in dadku arkaan khayraadka waddan ku jira faa'iidada uu leeyahay inuu ka fiican yahay oo ka jaban yahay wax kasta oo cunno ah oo waddankeena loo soo dhoofiyo marka waxaan rabnaa inaan bulshadeena u bedelo bulsho kalluumaysiya si ay ula soo baxaan maarata khayraadkooda una iibsadaan marka dadku soo saaraan waayo wasiir yaa ka qayb gelaya imanka tusaale ahaan oo kale dee marka kalluumaysiga laleeyahay bulshadeena kumuu badnayn muddo badan haddana waa khayraad dihiin dhinaca badda oo waxaa ku jira khayraad aada u badan manaafacaadkiisuna waa koobnaa muddooyinkii hore yaa ka qayb gelaya ee samaynaya bandhigan bandhiga waxaa samaynaya number one wasaaradda iyo dhammaan shirkadaha ganacsiga oo ka ganacsada iyo kuwa soo saara labaduba waayo waad og tahay waayadan dambe in ganacsata somalilan ah oo u badan dadkii dabadaha ka soo noqday iyo dad maalqabeena ay maalgashadeen sidii ay kalluunka usoo saari lahaayeen shirkado badan oo iyaga kasoo iibsada oo keena magaalooyinka waaweyn ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid aha kuwii soo saari jiray waxaa ka mid ahaa dadkii kale aan ku casunay in dad badani ka yimaadaan meelo dabadaha ka yimaadaan sida etoobiya oo kale jabuuti oo kale dad kaloo carabta ka mid a dad badan baanu ku casunay nasiib wanaag dadkii aanu ka casuno nagala soo qayb gala waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga ee dowlad deegaanka soomaalida iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta indhahooda ku arkay waxa somalilan yaalla baddeeda oo iyaguna ay u aad ugu baahan yihiin kalluunka inay maaragtay kalluun waddankooda gaaro taasoo aan ka codsanay wasiirka iyo wafdigiisa maadaama iyagu qaad inoo soo dhoofiyaan oo uusan faa'iido inoo lahayn innaga wax dhibaato mooyaane innagu inaynu wax ka fiican u hayno oo iyaguna u baahan yihiin innaguna aynu dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa u baahannahay way muddo dheer waxaa culayska jiray isticmaalka bulshada oo kale iyo fahanka ahmiyaddiisa uu leeyahay kalluunka waa lasoo bandhigayaa shirkadihii baa ka qayb gelaya bandhigana loo sameeyey bulshada oo kale halku maraya heerkii fahan ee manaafacaadsiga iyo weliba adeegsiga kalluunka waayo muddo badan waxaa la dhiirigelinaya dadku aada u isticmaali jireen hilibka cas amaba waxaa la yidhaha hilibka ama geello waxay doontaa noqoto shirwacow dadkeennu maalinba marxalad bay ka gudbayaan hadda waxay ka gudbeen marxaladdii kalluunka cunistiisa ahayd maadaama dadku awal ay ahaayeen xoolo dhaqato oo aanay kalluunka aqoon hadda cunidiisii kalluunka si fiican ayaa loola qabsaday caqabadda hadda aan suulinayno oon hortaagan oo aan dadaalkeeda wadno waa sidii loola soo bixi lahaa oo bulshadeennu tababaro aan ugu tababari lahayn inay iyagu kalluunka la soo baxaan hadda cunidiisii hadal kama taagna waana laga soo gudbay marxaladdii hore laakiin sidii loo soo saari lahaa tababaro badan baan qabanay shaqaalaha wasaaradda waa tababarnay kalluumaysato badanna hadda tababaro u socdaan kuwana hore aan u tababarnay qalabkii shirkaduhu keeneen mooyaane qalab kaloo saa'ida dowladdu way bixisay waxaan kaloo ku dadaalaynaa kaabayaashii kalluumaysiga qeybtoodna waan samaynay qeybna hadday aan rajo ka qabnay inaan samayno sida dekadii kalluunka oo berbera hadda gacanta lagu haya wax yar baa horay insha allahu janawari bay howlgeli doontaa mayr oo kale mid baa laga samaynaya iyadana janawari bilaabmi doonta laasqoray oo kale teeda waa la dayactiri doonaa sayla iyo lughaya waa la dayactiri doonaa qaboojiyaalla dhammaan xeebaha oo dhan inaan qaboojiyaal si kalluunka marka badda laga saaro uu qaboojinu helo marxaladaasaan marka u gudubnay marxaladdii cunidda waa laga soo gudbay laakiin barafka oo kale ama silsilada barafkii qaboojiyayaasha lagu ridayaa dadkii ka ganacsanaya kalluunka ee soo jillaabanaya soo qaadayay weliba kuwii sii dhoofinayay amaba magaalada gudaheega keenayay dhinaca barafkaas iyo weliba qaboojiyayaashaasi mushkilad baa ka haysto waxay ka cabanayaan inuu qiimihii qaali ku yahay iyada taasi wax ma laga bedelaya mise waa qiimaha korontada hadda waxaan iyaga kuwa hadda keenaa dee berbere iyo bay qaboojiyayaasha ku leeyihiin oo koronto isticmaalee meelaha tuulooyinka iyo meelaha fogfog waxaan ugu talagalnay in aan dhigno qaboojiyaal iyo barafdhaliyaal soolar ku shaqaynaya si aanay dadku ugu dhibaatoon inay helaan inay doonaan generatorro iyo shidaal inuu ka baxo magaalooyinka aan hadda dhigayno ilaa dhowr iyo toban meelood baa noo calaamadsan in la dhigo barafdhaliyaal iyo qaboojiyaal ku shaqaynaya solar waxaan markaa rajaynaynaa in lagaga maarmi doono dhibaatadii xagga qaboojinta oo hadda korontadu qaali ku tahay oo lacag badani lagu soo saaro barafka iyo maaragtay kalluunka qaboojintiisa